maanta waxaan halkaan isugu nimay inaynu xirro tababarkii aad muddada saddexda bilood iyo dheeraadka kusoo qaadateen dugsiga tababarka xorgoble iyo taliska guud magaalada garowe caasimadda muddadii aad joogteen macallimiintii tababarka idin soo siisay ha noqoto habka gaardiga ciidanka iyo macallimiintii taraafikada ahayd oo muddada saddexda bilooda idinla joogtay xorgoble iyo halkaanba duruustana bixinaysay sida afweyne iyo ninka layaad axmed tababarkaa isaga ah waxaa loo ogol lahaa in la dardan geliyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka ciidanka nabadgelyada wadooyinka puntland waa qayb ka mida qaybaha ciidanka booliiska shaqo weyn oo aada u muhiimana u haya dalka iyo dadka shaqada iyada ah in la helo la tayeeyo ciidankii horeo joogay tiradooda la kodiyo aqoontoodana kor loo qaado waxaan ku guulaysanay inaan qaybaha ciidanka booliiska ee gobollada aan ka keenno ciidankii booliiska ahaa oo horay booliisku ka tirsanaa oo aan tababar siino taraafig ahaan si ay hadhow u buuxiyaan kaalinkii ka dhimanay ciidanka taraafkada ee ka shaqeeyay gobollada tababarkii waa idiin dhammaaday maantana waa idiin xirray bedelkiinina waa diyaa hogaanka ciidanka hadda bedelka gacanta ku hayaa waxaa laydiin kala bedelay qaybaha puntland ay ka kooban tahay gobollada waxaa la rabaa inaad shaqadii ummadda idin idmatay oo laydiin tababaray oo muddadaas saddexda bilood dheeraadka a waxaad baranayseen inaad la tagtaan goobihii laydiin idmaday ama laydiin bedelay ka qabataan wixii laydin baray hadday baaris tahay shir gaari isku dhacay hadday tahay hadday wadamaris iyo baalki adeeg tahay oo gaadiidka ka shaqeeya mid dawladeed iyo mid shicibba haddii ay tahay kala dambaynta iyo dishibliinka iyo harciga dhawrista sharciga gaadiidka dawladdu sharciga ay leedahay heer walbana ka buliisku dhowr heerood buu la shaqeeyaa qayb waa corubtario oo customarskay joogtaa oo canshuuraha beriga iyo canshuuraha labada waa ka shaqeeyaa qayb waa traffic oo gaadiidka ku shaqo leedahay iyo shiraalka dhaca idinku waxaad tihiin qaybta ugu muhiimsan oo had iyo jeer ku jira kala saarista dadka ama dhaawac ha noqoto ama isha dhacay iyo khalad dhacay intaba waxaa idinka rajaynayaa inaad ummadda ugu shaqaysaan cadaalad waxaa idinka rajaynayaa inaad shaqada hadda ciidanka booliisku hayo oo qayb taraafikada weliba aad qayb lixaadna ka qaadataan waxaan rajaynayaa saraakiisha qaybaha u tegi doontaan inaad la shaqaysaan waxaan rajaynayaa in la yidhaahdo ciidankii cusbaa ma cusbidine booliiska hore u ahaa oo taraafikada la baray oo hadda koorsada ka soo baxay ee dugsiga tababarka xorgoble ciidankii hore waa ka soo muuqdeen dharkii hore qabteen tuutaabeen ka bedelay waxaan siinay dharkii taraafikada shuruuc bay leedahay taraafikada waa kuwa halkaa ku degan waxay leedin baray haadadkii baabuurta maraysay haddii shirdhaco sida loo baaki calaamadihii taraafikadu ay lahayd calaamadaa jira baabuurtu leedahay taliyaan ahay waa aqaanaa inta calaamadood oo mid walba ay leedahay jidka markii la maraayo jidka meel laisku dhaafo iyo meel aan laisku dhaafin baa jira waxaasoo dhan kulli in laydin sheegay laydin baray maclimiinta idin bartay baan ogahay waxaa la rabaa inaad kuwa gobollada jooga oo hore u joogay aad dardargelisaan qofku waxa waaye haddii biyo fadhiyaan oo biyo socdaan yimaadaan waa israacaan marka maadaama idinku aa cusub tihiin oo fresh tihiin waxaan rabaa in shaqadii dhaqaaqdo intaasaan odhan lahaa haddana waxaan kusoo dhaweynayaa saraakiisha kaleeto taliyaha qaybta iyo taliyaha qaybta taraafikada macallimiintiina waa joogaan tababarka muddada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya macallimiinta muddada dheer oo saddexda bilooda iyaguna dhibagoodan kula jiray oo habeen iyo maalin idinla joogay oo aan saacad idinka maqlaan oo iyaguna wax idin barayay